faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakarnaam radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda soomaaliya oo la wareega degmada gurceel ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya madaxweynaha puntland oo kulamo ka wada degmada dangoroye ee gobolka nugaal bangiga adduunka oo malaayiin doolar ugu dhaaqay soomaaliya dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday qorshe ah looga hortegayo fatahaadda webiga ee shabeelle maraykanka oo dhaliil culus u jeediyey dowladda federaalka soomaaliya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba dhegaystayaal warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibka imahad nuure anigoo jarmaarkaha ayaa idinla socodsiin doonaa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la wareega degmada gurceel ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana guutada qeybta koob iyo labaatanaad ayaa saaka waa berigii hore waxa ay la wareegeen degmada gurceel ee gobolka galgaduud halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo taabacsan ahlusunna waljamaaca wararka ayaa waxay sheegayeen dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay ay isaga baxeen ciidamada ahlusunna islamarkaana dhammaan xarumihii maamulka ay la wareegeen ciidamada militariga soomaaliya sidoo kale magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ku sugan wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamuud sabriye kaasoo xalay kulamo kala duwan ka wada gudaha magaalada gurceel xaaladda magaalada gurceel ayaa saaka ah mid degan waxaana dadka deegaanka ay sheegeen ciidamada ahlusunna ay ku sugan yihiin bannaanka magaaladaas e yeeshee ay cabsi dareemayaan gudoomiyaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud ee ahlusunna ayaa sheegay in xalay gaari uu lahaa lagu rasaaseeyey bartamaha magaalada xilli halkaasi uu dagaal kooban ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa ahlusunna waljamaaca si kastaba la wareegitaanka ciidamada dowladda ee degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegeen degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ku sugnaayeen ciidamo taabacsan ee ahlusunna waljamaaca wixii warar ee kusoo kordha dhegaystayaal xaaladda magaalooyinka gurceel iyo matamaan waxaad ku dhegaysan doontaan wararka iyaga iyo barnaamijyadii soo socda dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qorshe looga hortegayo fatahaadda webiga shabeelle iyo jubba oo kusoo noqnoqday koonfurta soomaaliya madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay soo laalaabteen maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inay soo laalaabteen fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle ee mara gobollada hiiraan islamarkaana loo baahan yahay in laga hortago waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya iyadoo la kaashanaysa dowladaha dariska ah inay la imaanayso qorshe looga hortagayo fatahaadda webiga maadaama dhibaatooyin fara badan ay ka dhashaan ugu dambeyn waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in dadka soomaaliyeed looga baahan yahay inay noqdaan kuwo iscafiya sidoo kalena iscaawiya madaxweynaha ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu booqday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasuu badi dadkii deganaa ay ka barakaceen kadib fatahaadda webiga waxaana madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in dowladda soomaaliya ay la imaan doonto qorshe looga hortegayo fatahaaddaasi mustaqbalkatana u dambaysa waan ugu soo noqnoqdeen fatahaaddan waa tuu noo sharxay madaxweynaha siday fatahaaddan ku timid marka in alla intii karaankeenna ah iyo cidday khusayso hadday tahay dowladaha deriska iyo hadday tahay cid kasta oo aan la kaashan karno inaan yarayno ama aan ka hortagno runtii musiibadan hadduu ilaah yidhaahdo marka ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan mar kale waa u mahad celinayaa sida ay qayb uga noqdeen gargaarkan dadka waalahooda ay gargaareen iyo dadka caalamka ah oo runtii iyaga naftooda qayb ka qaatay qaar badanna aan filaya inay noo sii socdaan waa mahadsantihiin waxaan ilaahay ka baryeenaa inuu dhibaatooyinkan muslimiinka naga yareeyo waxaa weeye waa inaan ilaahay u noqonno waa in qulubteenna wax walba waa qulubta weeye waxaan is leeyahay qulubteenna aad u xumaatay marka waxaa loo baahan yahay qulubteennii wanaagsanayd oo soomaalida soomaalinimada ku jirtay oo wadannimada ku jirtay oo iscaawinta ku jirtay iyo isjeceelka ku jirtay iyo is-ixtiraamka inaan dib u soo celinno
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu xilli uu shalay booqday magaalada beledweyne sheegay in dowladda soomaaliya ay la imaan doonto qorshe ay kaga hortagayso fatahaadda webiga iyadoo ay la kaashanayso dowladaha dariska soomaaliyala bangiga adduunka ayaa malaayiin doolar ugu deeqay soomaaliya kadib kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda bangiga adduunka ee ka dhacay magaalada washington ee dalka maraykanka ayaa waxaa bangiga adduunka uu lacag malaayiin doolara ugu deeqay soomaaliya taasoo lagu caawinay dadka dhibaataysan ee ku sugan soomaaliya shirkaas waxaa soomaaliya ku matalayay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya xildhibaan saadiq waa sadiiq warfaa wuxuuna sheegay in bangiga adduunka soomaaliya u ballanqaaday inuu siinayo lacag dhan lixdan iyo shan milyan oo doolar waxa uu sheegay wasiirkan lacagtaasi loogu talagalay daryeelka ama ilaalinta bulshada gaar ahaana dadka barakacay iyo kuwa dhibaatooyinka kale haysta islamarkaana lacagtaasi ay tahay mid soomaaliya lagu tijaabinayo xubnaha bangiga adduunka ayuu sheegay inay u ballanqaadeen inay sii wadi doonaan taageerada dhinaca bulshada oo ay siinayaan soomaaliya una taasi rajo weyn ka qabo waxaana wasiirku uu sheegay in soomaaliya looga baahan yahay in si wanaagsan lacagtaasi loo hirgeliyo islamarkaana dadka u baahan oo loogu talagalay la gaarsiiyo anigu waxaan u joogay shir ka dhacay bangiga adduunka oo wasiiro qaara lagu casuumay oona looga hadlayay waxa la yidhahda siyaasad waxaa lagu yidhahdaa ilaalinta bulshada baan kulan baan ka qayb galay oo sababta xitaa wasaaraddeeda ayay ka caawiyaan bangiga adduunka barnaamij ilaalinta bulshada ah marka wadahadallo iyo inay barnaamijkii ay sii taageeraan ugana madacday taageerada waxaan ka helnay hirdilo fiican oo aynu- ay sii wadi doonaan ayna ku qanacsan yihiin habka Eh, horta barnaamijkan waa bar- markii ugu horreysay ee nidaamka dowladda dhexe lasoo marinayo central bank system waxa la yidhahdo lacagtan ayna siinayaan oo ay ilaalada bulshada la siinayo dadka dadka mataqaanaa tabaalusaysan Een, oo la doonaya inay deegaanadooda kasoo qaxin oo deegaanadooda joogaan Een, marka lacagtaas waa dhamay lixdan iyo shan bilyan oo dollar Ee, waxay kaloo noo ballan qaadeen inay sii ay taageeri doonaan anagu kolley aad baan saasaan ka dareenay Een, barnaamijkan barnaamij cusub weeye Een, sanadkan ayaa waxa la yidhahda social protectionku dee wad- soomaaliya hore uguma jiri jirin waa ilaalinta bulshada dadka nugul oo deegaanadooda intay kasoo qaxi lahaayeen lagu taageero
halka warkaasi aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaado dot com xiisad ayaa lagu soo warramaya inay ka taagan tahay deegaanka celcadde ee gobolka shabeellada dhexe wararka laga helayo deegaanka celcadde ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in halkaasi saaka ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexaysa ciidamo kala taabacsan cismaan xandoole iyo guddoomiyaha degmada balcad xiisadda ayaa timid kadib markii shalay dagaal xooggan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu dhex maray laba ciidan oo ku kala taabacsan guddoomiyaha qaasin cali nuur furdog iyo cismaan xadoole oo ah taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha dowlad goboleedka hirshabeelle qof ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan labada dhinac ay saaka isku hor fadhiyaan deegaanka celcadde islamarkaana dadka deegaanka ay dareemayaan cabsi xooggan oo ku aadan in mar kale uu dagaal ka dhaco halkaasi ugu yaraan lix ruux ayaa ku geeriyootay dagaalka halka shan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ka kala tirsanaa dhinacyada ku dagaalamay deegaanka celcadde ee gobolka shabeellada dhexe si kastaba guddoomiyaha degmada balcad qaasin cali nuur furdog iyo taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha dowlad goboleedka hirshabeelle cismaan xadoole ayaa isu haysta dhul laga dhisayo deegaanka celcadde ee gobolka shabeellada dhexe wixii warar ee kusoo kordha xiisadaasi dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan wararkayga dambe madaxweynaha puntland ayaa kulamo waxa uu la leeyahay waxgaradka deegaanka dangoroyo ee gobolka nugaal madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni yuufdu oo hogaaminaya hay-ad degmada dangoroyo kaga qayb galay kulan bulshada degmada dangoroyo oo ujeedkiisu ahaa xog waraysi iyo waa xog waraysi bulsho iyo maamul madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu kulan kala qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka nuga ee maamulka nugaal iyo kan degmada dangoroyo hoggaanka dhaqanka aqoon-yahanada culimaudiinka siyaasiyiinta bul- puntland xilal ka soo qabtay iyo boqolaal ka mid a dadweynaha kala duwan ee degmada dangoroyo kulanka waxaa lagu bilaabay casho sharaf kadib hoggaanka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo hadal ka furay ayaa bogaadiyey waxqabadka xukuumadda madaxweyne deni waxayna sidoo kale bulshada dangoroyo uga mahadceliyeen madaxweyne siciid cabdulaahi deni inuu fuliyey ballanqaadkii ahaa inuu waqti fiican siinayo dadka deegaanka oo habeen uu ku hoyday dangoroyo madaxweyne maxam- waa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dhammaadkii kulanka la hadlay bulshada degmada wuxuuna ka mahadceliyey soo dhoweynta iyo kulanka muhiimka u ahaa bulshada iyo dowladda madaxweynuhu wuxuu sheegay inay ku howlan yihiin hirgelinta codsiga deegaanka ee dhismaha wadada ayl iyo dangoroyo sidoo kale madaxweynaha ayaa xusay in kulamo gaar ah uu la qaadan doono qeybaha kala duwan ee bulshada dangoroyo si ay u dhageysto baahiyaha ka jira deegaanka iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin kadib ay dowladda go-aan ka qaadan doonto marka waxqabadka ay noqoto kulanka madaxweynaha iyo bulshada degmada dangaroyo ayaa qayb ka ah kulamo madaxweynaha uu la yeeshay bulshooyinka uu booqday wuxuuna madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdigu hogaaminayo ay xalay ku hodiideen degmada dangaroyo ee gobolka nugaal dowladda maraykanka ayaa dhaliil cusub u soo jeedisay dowladda soomaaliya maraykanka ayaa warbixin faahfaahsan oo ku dul istaagayo arrimo badan waxa uu ka soo saaray xaaladda wadamada adduunka ee dagaalka adag kula jira waxaa loogu yeero argixisada warbixinta oo qusaysay sanadkii laba kun toban iyo sideedii ayaa bogga wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka lagu daabacay kowdii nofembar ee sanadkan laba kun toban iyo sagaal ugu horey warbixinta ayaa lagu sheegay ciidanka dowladda iyo saaxiibadooda ay kordhiyeen cadaadiska al-shabaab ay ku riixayaan inay bedesho xeeladaheeda xooga xiriirka la leh hal qaacida ayaa u wareegsaday adeegsiga walxaha qarxa iyagoo ka baaqsaday fulinta howlgallo waaweyn sida ku xusan qormada iyadoo cadaadis uu jiro haddana soomaaliya ayaa weli gabaad u ah hargixisada sababtoo ah kooxaha oo adeegsanaya qoysaskooda soomaaliya ayaa xubin buuxa ka ah isbahaysiga ka dhanka ah kooxaha la magac baxay dowladda islaamka oo qayb ka ah dalka ay qayb ka mid a dalka ay ku sugan yihiin tani waxay fursad siinaysaa inay qortaan dagaalyahano cusub qorsheeyaanna howlgallo gudaha iyo dibadda si la mid ah ama si la mid ah lacago loogu aruurin karo bahda howlgallada labada kooxood ee shabaab iyo daacish ayaa fuliyeen labadii kun iyo toban iyo sideedii waxa ay ku beegsadeen hoteelo iyo xarumo dowladda ee saldhigyo ay ku lahayd waxaana qormadan sidoo kale lagu sheegay dowladda soomaaliya aada uga gaabisay dagaalada lagula jiro al-shabaab iyo daacish waxaana la sheegay in dhowr jeer ciidamada dowladda ay ku fashilmeen iska caabinta xoogagaasi oo iyagu qaatay saanad militari iyo agab kaloo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya taas oo dayac badan uu ka muuqdo sida maraykanku ay sheegeen warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiinay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xirmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan